الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تدلو نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay safarada adag ee loo galo si loo gaaro dadka ku nool deegaannada ay fatahaaduhu saameeyeen waa sidee isu socodka degmooyinka jamaame iyo kamsuuma wakhtiroobaadkan wariyaasha idaacadda andalus ee la nool mucaanaadka ay wajahayaan dadka muslimiinta ee tabaalaysan waxaad caawa faafareebka ku dhegaysan doontaan sheekada socdaal shaqo oo mid ka mid a wariyaasheenna uu ku maray deegaannadaasi qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaah ee mudug iyo jufe ka tirsan beesha waceysle oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin waxgarad iyo abwaano kelimaad ka jeediyey faafareebka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah in ka badan labaatan qof oo ku dhintay weerar ka dhacay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya kooxaha muqaawamada filistiin oo weerarra dad yahuudda lagu dilay ka fuliyey magaalada qudus iyo dhinacyada oo caawa iswadaarsanaya dufcadii toddobaad oo maxaabiis ah kumannaan dad gaalo reer galbeed ah oo bilaabay inay ku soo islaamaan casharadii ay ka barteen sugnaanta dadka reer khaza barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sheekada ashqaas waalla hanuunkooda sabab uga dhigay dhacdooyinkaasi qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho oo ka biyadiiday amarkii kooxda riddada ee ahaa inay meheradooda ku xidhaan kaamirooyin iyadoo qaar ka mid a ganacsatada ay albaabada isugu dhufteen goobahooda ganacsi qodobadaas xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa caawa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inuuga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socdaan aaladdan internetka ku leennahay ee laif streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobadaasoo dhan goordhow ayaad maqli doontaan balse ugu horeen waxaad ku soo dhowaataan xubintii adalahaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalka maahir maxamed haye maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman ugu horeyn waxaan soo qabanaynaa barta uu barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka barta maanta waxaa lagu daawacay wararka iyo barnaamijyada ay baahisay idaacadda islaamiga ah ee andalus sidoo kale barta ayaa faafisay xogta howlgal qaraxa oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada afgooye kaasi oo lala beegsaday goob ay ku kulansanaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah inahaasi ayaana ugu muhiimsanaa walaalka bashiir markan waxaan soo qabanaynaa websiteka soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah maanta warbixino kala duwan ayaa mareegtan lagu daabacay waxaana canaawinta lagu daabacay ka mid ah rag hubaysan oo madaarka burco ka hadlay iyo maamulka gobolkaas oo war soo saaray warbixinada kale ee soomaali memo lagu faafiyey waxaa ka mid ah saddex qof yuhuud ah ayaa ku dhintay weerar halyeynimo oo ka dhacay magaalada qudus waxaa sidoo kale warbixinada ka mid ah weerar lagu qaaday laba saldhig oo ay ciidanka kenya leeyihiin warbixinada sidoo kale lagu daabacay mareegta soomaali memo waxaa ka mid ah henry kishinger yahuudigii xasuuqa ku caanbaxay oo si lama filaana u geeriyooday inahaas ayaana ugu muhiimsanaa bashiirow markan haddii aan soo qabanno websayteka caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah maanta warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah toddoba iyo toban qof oo cudur halis ah ugu dhintay koonfurta uganda warbixinada sidoo kale ee mareegta calamada lagu daawacay waxaa ka mid ah in ka badan labaatan qof oo ku dhintay weerar ka dhacay gobolka xamaarada mujaahidiinta oo qarax khasaare dhaliyey ka fuliyey afgooye warbixinadii lagu daabacay ayay ka mid ahayd dhalinyaro hore ugu xirnaa yuhuudda oo weerar ka fuliyey waqooyiga qudus mujaahidiinta oo weerar culus ku miray saldhigyada kenya ee gobolka gaarisa inahaasi ayaan ugu muhiimsanaa dhacdooyinkii warbixinadii lagu daabacay mareegta calamada markan walaalka waxaan soo qabanaynaa wakaalada wararka ee shahaada oo ka faalloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaana diiradda saarta soomaaliya kuna qorta luuqadda carabiga waxay maanta daabacday warbixino iyo maqaalaad kala duwan ugu horeyn waxay shahaada maanta faafisay wararka howlgallada ay mujaahidiinta fuliyeen sidoo kale bashiiro wakaalada wararka waxay maanta daabacday warbixin ku saabsan boqol iyo labaatan qof oo ku dhintay daadadka ku dhuftay dalka kenya sidoo kale wakaalada ayaa daabacday shil ka dhacay wadanka etoobiya oo ay ku dhinteen labaatan qof inahaasi ayaana ugu muhiimsanaa markan haddii aan soo qabto mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay waxaana ugu muhiimsanaa cadadka cusub ee majalada asumuud maxaa fariimo ah ayuu sidaa warbixin ku aadan ayaa lagu daabacay etoobiya oo sheegtay inay ku fashilantay soo saarista shidaalka dhulka soomaalida inahaasi ayaana ugu muhiimsanaa bashirow waa tahay maahir ugu dambeyn maxay ahayd maanta hadaleyntii taalay baraha bulshada aad baad u mahadsan tahay bashiir waxaa saacadihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayey amar ka soo baxay wilaayada islaamiga ah ee banaadir kaasi oo ganacsatada magaalada muqdisho looga digay inay fuliyaan amar ka soo baxay kooxda liidada soomaaliya oo ay ganacsatadu ku fartay in gooyahooda ganacsi ay ku xiraan kaamirooyinka go-aankaas ay mujaahidiintu sheegeen in laga soo abaabulay xerada xalane uuna yahay mashruuc loo soo dhiibay kooxda ridada soomaaliya si ay u fuliso oo keliya ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka biyadiiday bashiirow arintaasi waxayna qaarkood albaabada isugu dhufteen goobahooda ganacsi iyaga oo sheegay inaysan ku xirinin kaamirooyinka waxay tilmaameen in amarka ka soo baxay kooxda ridada uu yahay mashruuc islamarkaana aysan fulin karin mid ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho oo goobtiisa ganacsi albaabada isugu dhuftay ayaa mar uu arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi aniga muwaadin soomaaliyeed ahay halkan afurahayga maanta waa wataa arday jaacad ka soo baxa ahay dowladda shaqo dadka waa wurweys annagaa xamaalanaya dukaano furan waa shaqaysanunaa shaqadii noo diidda waa kasaako annaga soo xirtay marka ayadaa laga rabaa shacabka ma iyada inay gumaado ay ku tagrafasho memesh ku joogaan ayadaa la weydiinaa nin mugayf ku jiro maalin walba xoora oo soo dabcaa wax aanan loo joogin daraadeed noo imaadeen kartuunno malaahi xoog nooga qaateen annagoo tabarti lahayn maanta waa la imaaday kaamiraa la keenay shan boqol oo door intee laga keenaa ilaah waayde annaga xanaga kale kaamiradeeda shaqadeenna maa mugdo
xubintii hadalaynta iyo guudmar kaamireegaha islaamigahna caawa intaas ayaan uga bixinaa aad buu mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka maalmihii ayna soo dhaafnay gurmado kala duwan ayaa ka soconayay deegaanada hoostaga degmooyinka jamaama iyo kamsuuma halkaas oo dadka ay fataahaduhu saameeyeen loogu sameynayey baaritaanno caafimaad iyo lacago la siinayey dadka ay fataahaduhu saameeyeen walaalkeen faysal mahad ayaa safar shaqo ku soo maray deegaano badan oo hoostaga degmooyinkaasi jamaama iyo kamsuuma oo aan ognahayn halkaas ay ka jireen fatahaado iyo daadad xooggan oo saameyn ku yeesha dadka iyo dunyada ee marka hore faysal soo dhowow maxaad soo aragtay maxaad sal soo kulantay bismillaahi raxmaan raxiim waa maasan tahay walaalka bashiir muxuudiin abu ayman ee sidaa sheegtay maalmihii lasoo dhaafay safar shaqo ayaa waxaan ku mareynay deegaano badan oo hoostaga degmooyinka ee jamaame iyo kamsuuma oo sida la wada og yahay qeybka ahaa ee degmooyinka ay saameynta ku yeesheen fatahadaha uu sameynayo webiga jubba iyo sidoo kale roobabka lixaadka leh ee ka da-aya guud ahaanba wilaayadka islaamiga ah waa gartay faysal safarkan safaro hore ayaa jiray oo aad ku tagtay degmooyinkaasi maxaa farqi ah u dhexeeyey safarkan iyo kuwii hore aad deegaanadaasi ku tegi jirteen waa maasan tahay bashiir safarka markaan ka hadlayno safaradii hore waxay ahaayeen kuwa aan ku geli jirnay gawaarida noocyadooda kala duwan laakiin safarkii hadda aan deegaanadaasi aan ku tagaynay waxay ahaayeen kuwo ka duwankaas oo dhulkii gawaarida ay isticmaali jirtay waxaa lagu marayaa hadda doonyo haba yaraatee lama haweysanayo wax gaadiid ah maadaama biyaha meelaha qaar ee qofka ay ka sarmarayaan meelaha qaar geedaha dhaadheer xitaa fiidooda la arkayo faysalow bal ka waran deegaanadii aad sii martay ee xitaa wakhtiga safarka u qaatay maadaama marar badan aad deegaanadaasi ku socdaashay bashiir waa maasan tahay annagoo safar shaqo ku joogna jamaame ayaa magaaladaasi waxaa soo gaaray guddigii maaraynta fatahaadaha ee xarakada ay dhowaan ku dhawaaqday guddiga marka uu yimid qabanqaabo iyo sidoo kale maamulada islaamiga ah ee tuulooyinka ka dhisan oo diyaargarow ku jiray si dadka muslimiinta loo samata bixin lahaa ugu horeyn waxaa la bilaabay shaqadii bashiiroo shaqada ugu horeysay ee halkaasi laga qabtay waxay ka dhacday deegaan lagu magacaabo kunya guduudey qiyaastii shan kilomitir ayay u jirtaa degmada jamaame bashiirow shan kilomitir ayaan waxaan u soconnay wax ka badan laba saacadood safarka maxaad ku tagteen deegaanka safarka gaadiid ayaan isticmaalaynay hase yeeshee wuxuu ahaa mid aad u dhib badan waxaad dareemi kartaa shan kilomitir in muddo laba saac ka badan lasii socdo meelaha qaar gaariga waxaas leedahay doonoo kaloo biyaha u dhexmaraya micne daaqadaha ayay kuu soo gaarayaan meelaha qaarna dhiiqada lagu dhex soconayo ma malaysan kartid deegaanka markaan tagnay bashiir deegaanka waxaa ku soo barakacay tuulooyin fara badan oo jamaam hoos yimaada guddiga halkaas waxa uu ka bilaabay diiwaangelinta dadkii muslimiinta ahaa ee loogu talagalay in waxa la gaarsiiyo in ka badan boqol iyo konton qoys ayaa loogu sameeyey gurmad kala duwan oo daawo qaybin isugu jiray dhakhaatiir ka socday isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa halkaa joogay dadka muslimiinta baaritaan ayaa loo sameynaya xanuuno badan ayaa bashiirow deegaanadaasi ka jira oo ay ugu weyn tahay xanuunkan malaariyada maadaama xilligii kanaacada ay kacaysa la joogo sidoo kale xanuuno kale ayaa iska jiray oo caruurta u badnaa allah fadligii dhakhaatiir ayaa socotay dadkana waa la baarayay kadibna waxaa la siinaya daawooyinkii mataqaana ay u baahnaayeen sidoo kale bashiir waxaa jiray gurmad kaleeto oo dhanka dhaqaalaha ah ee jimciyadda ixsaan al khayriya ayaana gurmadkaasi samaynaysay qoys walbana waxaa la siinayey afartan dollar oo markaa taleefonkiisa loogu tuurayay bashiiroo sababta dadka lacagta loogu tuurayana waxay ahayd in dadka maadaama dad soo barakacay ay yihiin oo duruufo kala duwan ay ku xiran yihiin in waxa ay doonaan ayaga ay ku adeegtaan guddigana waxay noo sheegeen in arrinkaas ay u sameeyeen maslaxo laisla arkay dadka muslimiintana ay aad markaasi u soo dhoweeyeen bashiir dad badan ayaa la sheekaystay dadka soo barakacayna intooda badan bashiiroo waayeela wa dad waayeela ah oo da' badan ay ka muuqato qaarkood waxay kuu sheegayaan in deegaanadooda muddo sannada xataa aysan ka soo bixin biyiha ayaa dadka aad usoo wada barakiciyo bashiir waan soo laabanay jamaam aan ku soo laabanay jamaame isla maalinkii xigtay boqol iyo konton qoys ayaa sidoo kale gurmad kaas la mid ah oo caafimaadkii iyo lacag qaybintii isugu jirtay loogu sameeyey waxayna ka soo barakaceen dhammaan deegaanada tuulooyinka ah ee laamiga ku dhirarsan halkaas markay arrintu marayso safar ayaan waxaan uga baxnay degmada jamaame waxaan ku tagnay deegaan la dhaho buulamaamow waxaa laga maamulaa ee hoos tagtaa degmada kamsooma ayadana halkaas bashiirow dad badan ayaa ku sugnaa ilaa waxaa wax la gaarsiiyey boqol iyo soddon iyo shan qoys dadka ugu badan bashiir ee halkaasi joogay waxay ka barakaceen deegaanada hoostaga degmada kamsooma oo fatahaduhu ay saameeyeen dhammaanna deegaanadaasi qaarkood bashiiroo waan dhex marna annagoo doomo wadana ee hal qof oo nuuxsanaya laguma arkayo bashiir marka halkaasi markii buulamaamo aan joognay dad badan ayaan halkaasi kala sheekaysanay oo dareenkooda wax ka weydiinay dadku waxay isugu jiraan kuwo aad u dhibaataysan oo xitaa guryihii ay ka dumeen iyo kuwo mataqaanaa caruurta keliya meesha kasoo kaxaystay ilaahay fadligii maamulada islaamiga ah wuxuu u suuro geliyey in dadkaasi muslimiinta ah dib u dejin loo sameeyo meelo ku habboon la dejiyo oo biyuhu aysan soo gaareen oo sida taagyadoo kale ah kadibna gurmad nooc kasta ah oo ay dadkaasi mudnaayeenna waa lasoo gaarsiiyey inkastoo dee baahida siday tahay aan loo dabooli karin waa tahay faysal ugu dambeyn safarkaagii soo noqoshada iyo dhulkii aad ku soo socdaashay iyo waxaad la soo kulantay waa mahadsantahay bashiir markii buulamaamo aan ka tagnay waxaan tagnay deegaan lagu magacaabo burgaan oo isna meel taag ah oo dalcadaa saaran sidoo kale deegaankaas wuxuu qaabilay oo uu martigeliyey qoysas aad u fara badan oo muslimiin ah halkaasna gurmad ayaa lagu gaarsiiyey kadib safarkeena halkaas ayuu kusoo dhammaaday gurmad gaarsiinta dadka muslimiinta ah bashiiroo marka dib u soo noqoshadii xaalad adag gashay maadaama wax gaadiid ah dib aan loo isticmaali doonin oo hadda wixii ka dambeeya markaad soo rabto dhanka degmada jilib aysan jirin wax gaadiid ah oo la isticmaali karo bashiirow webigaan soo galnay markay u yartahay afartan daqiiqoo kale wax biyaha webiga iyo biyaha banaanka jooga ma kala taqaanid waa isku milmeen waa isdhexgaleen waa isla egyihiin inaa webiga joogto iyo inaa banaha joogto ma kala taqaanid laakiin webiga waxaa lagu garanaya marka inaa soo gashay meelaha qaar waxaa arkaysaa doomihii xargihii doomihii loogu talagalay fiilooyinkii ama xargihii markaasaa laleeyahy haddaa webiga taaganaha sidoo kaleeto webiga waxaa dareemaysaa inuu xoog ku socdo oo weli biyihii xooga usan dhimin safar qaatay muddo afar saac oo xiriir ah ayaan ku jirnay kamsuuma iyo degmada jamaame waa labaatan iyo dhowr kilomitr laakiin aaladda u yar sida mootada markaa isticmaalisid bashiirow kamsuuma iyo jamaame waxaa afartan daqiiqa dhameena loo socda hadda oo aan doon isticmaalaynay waxaan soo soconnay muddo afar saac oo xiriir ah oo adoonta ka degaynin oo marna aysan istaagaynin sidaasa tahay mar kasta xaalad khatarna oo iska taaganta doontaa gadoomi karta dadka qaar waxaa u xirnaa jaakadihii dabaasha
faysalo sababta afarta saac ee labadaasi degmo aad ugu socdaasheen maxay ahayd bashiiro waa maasan tahay mar waa in webiga aa ka hor imaanayso oo doontii webiga meesha u socday ee kasoo socoto waa dhibaato ay doonleyda noo sheegeen in biyaha marka asaga laga hor imaanay inay adag tahay oo aan la socon karin marka labaad oo ah in biyuhu biyo caadi aysan ahayn oo biyo xoog ku socda meel walba jajabinaya mararka qaar geeda kaa horkeenaya marka waxaa ku qasban tahay inaa miirkaa ku socoto bashiir markaan soo gaarnay degmada kamsuuma xilli galab ayay ahayd marka waxaan bilaabnay inaan ka soo lugeyno degmada kamsuuma ilaa lug aan ku soo gaarno halka la yiraahdo garasmaagata waa waddadii laamiga aheedee la yaqaanay bashiir markaan ka soo gudubnay oo xoogaa yaraan soo lugeynay adiga taqriiban saddex kilomitr oo kale waxaan bilownay biyihii ugu horeeyey ee laamiga goynaya bashiirow biyihii markaan soo dhexgalnay biyo awood ku socda ayay ahaayeen marka meesha ugu horeysa xarigaa lagu gudbayaa xarigaan ku gudubnay rag badan oo naga mid ah oo aniga aan ku jiro biyihiiaan ku dhexdhacnay mataqaanaa anagii gurmadka sameynayna gurmadoo la sameeyey waa ka soo gudubnay biyo kaleo ayadana aan gudbi weynay oo aad xowli u ahaayo dhanka burgaan ku shubaya ayaa jiray meeshii markaan galnay qof naga mid ah ayay biyihii qaateen biyihii markay qaateen ilaahay fadligiis qofkii ma dheeraanin geeda meesha ka dhowaa ayuu qabsaday annagana sidiiaa gurmad ugu sameynay waana la soo bixiyey bashiir marka xaaladda waxay ahayd mid adag gabalkana waa dhacay oo salaada maqrib ayaa la joogaa waxaa dhacday marka inaan fikirno oo dee socodka ma sii socon karno meesha waxaasoo dhan ay nagu dhacayaanna waa laamigii aa taqaanay waa garasmaakata iyo kamsuma waa laamigii aa taqaanay oo mootooyinkii baabuurta cadu isticmaalayeen waxaa dhacday in doon aan wacannay oo markii dambe noo timid doon ah waxaynu soo waday muddo hal saac oo afar daqiiqa dhiman ah waa kamsuuma ilaa garasmaagata garasmaagataan ka soo dhaqaaqnay markii doonta ilaahay fadligii si nabada laamiga nagu geysay kadib gaariyaan ka soo raacnay tuulada sheekh axmeyre wax yar ka hor haddana waxaan soo galnay biyihii weynaa ee ka imaanayey deegaanka homboy bashiirow biyahaas dabcan biyihii hore aan ku soo soconnay aad ay uga duwanaayeen dhanka muuqaalkooda aad bay u falxumaayeenoo biyi madow oo haddana uraay ahaayeen ilaahay fadligii waxba kumaanu noqon waan soo dhex marnay sidaas ayaan xalay waxaan ku soo gaarnay degmada jilib kaasi wuxuu ahaa waryaheena faysal mahad soomaali oo la socday guddiga maaraynta fatahaadaha xarakada shabaab almujaahidiin oo howla shaqa ka soo qabanayay degmooyinka jamaame iyo kamsuuma
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaan isla sugaarnay markana kooxaha muqaawamada filistiin ayaa weeraro dad yahuuda lagu dilay ka fuliyey magaalada qudus iyadoo dhinacyada isweydaarsanayaan dufcadii toddobaad oo maxaabiis ah qodobkaas iyo sidoo kale kumanaan dad gaalo reer galbeed ah oo bilaabay inay ku soo islaamaan casharadii ay ka barteen sugnaanta dadka reer khaza iyo sheekada ashkaas uu allaah hanuunkooda sabab uga dhigay dhacdooyinkaasi waxaad ku maqlaysaan xubnahaas xubintii xaaladihii u dambeeyey filistiin waa kan walaalka soyib cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin abwayman markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee filistiin maalinkii toddobaad oo xiriir ah ayay deganeed xaaladda magaalada khaza embashiirow habeenkii xalay ayaa dhinacyadu waxa ay ku heshiiyeen in xabajoojinta lagu daro hal maalin oo dheeraad ah waxa ayna ahayd maanta embashiirow xabajoojintaas ayaa waxay ku eg tahay waa beriga subaxa jimcaha in walaalka kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay waxa ay isweydaarsadeen maxaabiis kooxaha muqaawamada ayaa galabta bartamaha magaalada khaza waxa ay ku wareejiyeen laba maxbuus oo yuhuud ah oo dumar ahaa embashiirow sidoo kale maamulka gumaystaha yuhuudda wuxuu caawa xabsiyadiisa ka sii dayn doonaa soddon ruux oo filistiiniyiin ah siddeed ka mid a waxaa la sheegay inay dumar yihiin laba iyo labaatanka kalena waa carruur embashiirow howlgalka duufaanta al aqsa ay ku dhawaaqeen kooxaha muqaawamada filistiin toddobadii oktoobar wuxuu guud ahaan dhulka filistiin ka dheliyey kacdoon xooggan oo ay qaadayaan shacabka muslimka ah ee dhulkaasi ku nool ee walaalka xilli caalamka indhaha ay ku hayeen khaza xabajoojin ay halkaasi ka jirtay waxay kooxaha muqaawamada filistiin maanta howlgal ay ka fuliyeen magaalada qudus ee barakaysan kuna jirta gumaysiga maamulka gumaystaha yuhuudda laba haliyey oo walaalo ah oo ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin ayaa fuliyey weerarkan bayaan ka soo baxay muqaawamada waa lagu sheegtay mas-uuliyadda howlgalka waxa ay tilmaameen inay ku dileen saddex sahaayino ah islamarkaana lagu dhaawacay laba iyo toban kale embashiirow magacyada haliyadii fuliya howlgalkaas ayaa lagu kala magacaabaa muraad maxamed oo ahaa soddon iyo siddeed sana jir iyo sidoo kale ibraahim maxamed namar oo isagana ahaa soddon sana jir labadan haliyey waxaa horey u soo xiray maamulka gumaystaha yuhuudda balse waxaa lagu soo daayey heshiis maxaabiisisdhaafsi ah oo dhex maray muqaawamada iyo maamulka gumaystaha yuhuudda muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada waxa ay muujinayeen iyagoo rasaas ooda kaga qaadaya dad yuhuud ah waxaana muuqaalka sidoo kale lagu arkayaa yuhuudda oo goobta isaga firxanaysa walaalka waxaana xusud mudan in labadan haliyey ee howlgalka fuliyey ee isla goobta ku shahiideen embashiirow ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu waa uu ka hadlay howlgalkan caawa waxa uu sheegay inuu ahaa howlgal argagixisanimo wejigiisa ayaa laga dareemayay cara aad u xogan wuxuuna amar ku bixiyey in la dumiyo guryaha qoysaska ay ka soo jeedaan labadan haliyey iyadoo taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda maanta uu shaaciyey in lix ka mid ah haliyeyadaasi qoysaskooda xabsiga loo taxaabay waa hagaag kumanaan dad gaalo reer galbeed ah ayaa bilaabay inay ku soo islaamaan cashiradii ay ka barteen sugnaanta dadka reer khaza falanqayntan soo socota walaalkan faysal xasan cali waxa uu ku eegi doonaa sheekada ashkaas uu allaah hanuunkooda sabab uga dhigay dhacdooyinka khaza ka socda iyo howlgalka duufaanta al aqsa haye faysal waad mahadsan tahay suhayb dadka reer filistiin iyo sugnaantooda dabcan aad baan uga soo sheekaynay toddobaadkan iminka gabagabada ah dabcan waxaan filayaa dhegeystayaashiina in badan oo ka mid ah waa ay ka dheragsan yihiin wax inoogu laabanna ma jiro arrinta hadda cusub waxay tahay in sugnaanta dadkaas muslimiinta ay sugnaadeen ee ay ku hor sugnaadeen cadowga ee gumaystaha yuhuudda oo ku faanay in wax ka badan boqol kun oo gantaal ay ku dhufteen magaalada khaza sidee buu ahaa ama sidee bay ahayd nolosha dadkaas iimaanka ay ku qaabilayeen intee ayuu la ekaa dadka muslimiinta dabcan waa ay wada arkeen way la fajaceen wixii ay ka oran kareenna oo ay ka yidhaahdeen oo wadaadkii elitriyaanka ahaa ee xalay u dambeeyey ayaa ka mid ahaa dadka sida aadkaa u dul istaagay ee khudbadahooda ku soo qaatay hadda waxa cusub waxay tahay dadka reer galbeedka ah iimaanka dadka reer khaza sidee bay u arkeen dad yow fara badan ayaa bilaabay inay soo islaamaan oo ay ku soo islaamaan sugnaanta iyo sumuudka dadkaasi waxaa la leeyahay dadkaas xaaladda filistiin ayay daqiiqad daqiiqad ula socdeen marka ay dhegeysanayaan hadaladooda ama hadaladoodii oo lasoo turjumay ay dhegeysanayaan waxay maqlayaan qof ilimaynaya dhiig korkiisa uu ka muuqdo firir uu jirkiisa ku jiro oo alxamdulilah oranaya xasbiya allah wa nicma alwakiil oranaya allahu lmustacaan oranaya ereyadaas ayaa marka ay bilaabeen inay baaraan waxay leeyiin alxamdulilah maxaa loola jeedaa haddii ay baaraan marka waxaa laleeyahy waxaa loogu jawaabayay oo qof muslima haddii ay weydiiyaan ama qof filistiina ama dad kale oo ay garanayaan markay weydiiyaan dadka reer galbeedka waxaa loogu jawaabayay qur-aanka ayuu ku yaalaa qur-aanka ayaa laga helaa waxay bilaabeen marka inay kitaabka qur-aanka raadsadaan marka waxaan dhihi karnaa dadka reer khaza ee la xasuuqay afar iyo toban kun iyo boqolaal ayay ahaayeen dadkaas dabcan hadda suuradda baraha bulshada ka muuqata waxayba u ekaadeen khulaamkii asxaabul ukhduud ee dartiisa ay ku soo islaameen ama dilkiisa ay ku soo islaameen kumanaan dad ah oo markii hore gaalnimo ku jiray hadda ee islaamka dadka waqooyiga america ku nool iyo dadka yurub ku nool ee reer galbeedka ah weliba reer galbeedka dhaladka ah ayaa aad usoo kordhaya weliba toddobaadyada soo socda inay aad usii kordhaan ayaa la saadaalinayaa arrintanna waxay aad usoo shaacbaxday markii haweeney lagu magacaabo megan rice oo amerikan ah oo dadka baraha bulshada aadka looga yaqaana ah oo aad ula socotay qadiyadda filistiin ay bilowday inay arrintan mutaabacisa daawadayaasheedana ay usoo gudbiso aad ayay u ilimeynaysay waxa soconaya aad ayay u dhibayeen xasuuqa socdo dadka sugnaantooda ay arkayeen marka waxay tiri waa maxay dadkan isma dhiibayno leh sidan isu adkaynaya sidan loo gumaadayo ee sugan ee odhanaya alxamdulilah waa maxay inay raadiso ayay bilowday kadibna waxay bilowday in sidii ay u dabagelaysay u dabagelaysay in ugu dambeyntii iimaanka uu qalbigeeda soo galo kadibna waxay raasatay culimada ugu soo dhow masjidka ugu soo dhow ayay raasatay muuqaal ayay soo duubtay markay ugu dambeysay iyadoo islaamaysa oo diinta islaamka qaadanaysa ee aan dhegeysano muuqaalkaas iyadoo shahaadada loo qabanayo
haddii aad diyaar tahay ereyada aan ku dhawaaqayo iga daba dheh ashahaado
أشهد أن
أن لا إله أو ألا
أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله wixii markaas ka dambeeyey waxay bilowday inay dadka booriso ay taxriidiso islaamka ay ugu baaqdo waxayna oranaysay daawada aad raadinaysaan islaamka ayaa laga helaa sugnaanta dadka aad la yaabteen qur-aanka ayaa laga helaa qur-aanka akhriya qof weliba waxay u sheegtay kitaab qur-aanka ka mid a oo luuqadda ingilishka ku tarjuman ayay daawadayaasheeda usoo bandhigtay daawacaad gaar ah way u tilmaantay kitaabkii ayaa marka aad suuqa ugu faafay oo lasoo wada furtay kadib waxaa dhacday marka in dad badan ay ku daydaan iyadana oo baraha bulshada ay soo galaan waxaa aad marka aan ula yaabay haweeney ka mid ah gabadhan soo islaamtay dadka ay buurisay oo iyaduna krishtan ahayd ayaa kitaabkii akhrisay waxaan la tacajubay marka fahamka ay qur-aanka kala soo dhexbaxday iyadoo hadda un kitaabka soo gadatay luuqad kale lagu sii tarjumay halkaas ka akhrisay ayaa waxay ka soo saartay faham cajiib ah oo ay ku dabaqday waxa filistiin ka soconayo aan dhegeysano
waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo meegan rice oo igu dhiirigelisay inaan soo iibsado kitaab qur'aan ah waxaan soo helay nusqo aad u wanaagsan sababtoo ah waxay leedahay tarjumaad ingiriis ah
and now I'm hooked. Literally, I started reading it because I was so curious about what is this faith that the Palestinian people have. It's something so deep and so profound that waxaan bilaabay inaan akhriyo qur'aanka anigoo xiisaynaya bal inaan ogaado waxa uu ka hadlayo balse xaqiiqatan qalbigayga ayuu soo jiitay waxaan qur'aanka akhrintiisa u bilaabay anigoo doonaya inaan ogaado iimaanka ay qabaan dadka falastiin waa wax aad u xeeldheer wuxuuna ii soo jiiday inaan wax badan ka barto islaamka haddaba maalin dhoweyd ayaan bilaabay inaan qur'aanka akhriyo waxaan ku dhaaranayaa in aan ka helay jawaabihii aan raadinayay ee madaxayga ka guuxayay gaar ahaan waxa ka dhacaya filistiin tusaale muxuu allaah u oggolaanayaa in dhibaatooyinkan ay dhacaan markaas ayaan waxaan suuradda koowaad ee qur'aanka ka akhriyey aayadda odhanaysa allah ma moogana waxa aad falaysaan aayad kale wuxuu qur'aanku leeyahay reer bani israa'iilow xusuusta markii aad naf disheen kadibna aad isku tuurtuurteen oo qoloba qolada kale ay dilka ku eedaysay eebbana wuxuu bannaanka soo dhigay waxa aad qarinayseen waa sida cisbitaalkii ay israa'iil duqaysoo kale kadibna isku dayday in ay eedda falistiiniyiinta dusha ka saarto oo ay tiraahdo xamaas ayaa qarxisay xaqiiqaduse mar dambe ayay soo baxday aayadduna waxay leedahay allaah ayaa soo muujin doona waxa aad qarinaysaan xaqiiqadu waxay tahay waxa maanta dhacaya horay ayaa suuradda koowaad ee qur'aanka loogu sheegay dhab ahaantii wuxuu qur'aanku iiga jawaabay su'aalihii maankayga ku jiray qalbiguna nabadgelyo ayuu dareemayaa
Like, it literally answered my questions that were on my mind. And, like, I feel peace in my heart.
dadkaas kadib marka arintu waxay noqotay arrin shaaca warbaahinadii oo idil ayaa hadalhaya baraha bulshada si guud ayaa looga hadalhayaa waxaa aad ugu badan dadkaas marka soo islaamaya dumarka oo waxa ka socda filistiin aad ula socday kadibna qur-aanka inay akhriyaan bilaabay kadibna oranaya waxa filistiin ka soconaya wuxuuna tusay qiimaha islaamka uu leeyahay wuxuuna tusay dadka sida dadkaas la gumaadaya inay sugnaadaan waxa u sabab ahaa waa qur-aanka ay leeyihiin waa islaamka ay oranayaan marka waxay arrintaas keentay in dad badan ay diinta islaamka qaataan dadka culimmada ahna waxay tilmaamayaan ee arrintan ka falcelinayay in waxani aysan ahayn oo keliya wax si caadi ah isaga dhacaya balse allah dhiigga dadka shuhadada ah uu aayad dadka ku tusayo oo sugnaantoodii iyo habaadkoodii iyo dhiiggii ay bixiyeen iyo dimaadii ay bixiyeen in allah uu bedel kheer qabo ku keenay oo tirada afar iyo toban kun hadday ahayd culimmada qaar waxay leeyihiin oo shuhada ah haddii khaza ay ku baxeen inta soo islaami doonto way ku saddex jibaarmi doonaan oo tirada hadda weli waa isa soo taraysaa dadka qaarkoodna marka alfaad gooni ah ayay si gaara ula tacajubeen oo dadkaas ay ku arkeen aan dhegaysanno qaar ka mid ah cododkooda oo aan soo ururinay sida ay uga falcelinayaan arrintaas
qalbiga ayaa igilgishay markii aan arkay iimaanka ay leeyihiin dadkan waxa ka socda filistiin indhaha ayay ii kala qaadeen waxayna i tusiyeen quruxda islaamka waxaan la socdaa waxa ka dhacaya filistiin waxaana arkayaa sida filistiiniyiinta run ahaantii allah ugu mahadcelinayaan iyagoo waayay wax weliba oo ay haysteen waxaan isweydiinayaa sida aan anigu noqon lahaa haddii sidaasoo kale qoyskayga oo idil hal mar loo baabi'in lahaa waxaan ahay yahuudiyad waxaan qoyskayga ku waayay xasuuqii yahuudda loogu geystay yurub ee loo yaqaanay the holocaust boqolkiiba boqol waxaan si saraaxo ah oo aan ku qanacsanahay u odhanayaa waxaa ka socda hadda filistiin waa wax la mid ah xasuuqii nagu qabsaday yurub oo kale fesalow dadkan allah subxaana watacaala hadda dhacdooyinka khaze ka socda uu hanuun uga dhigay mal dhihi karaa iyaga ayaaba kasii qayb qaadanaya inay ay diinta islaamka sii gaarsiiyaan dadkii kale aad iyo aad suhayb dadkan waxaa la oran karaa iyaga ayaaba ducaad noqday hadda gabadha shahaadada loo laqinayey qofkii ku xigay aan codkiisa sii daynayay iyada ayuu u mahad celinayay oo uu oranayay qur-aanka inaan akhriya iyada ayaa igu dhiirigelisay sidaas ay marka ayuu kusii intishaaray arrintan waxaa sidoo kale ka faa'iidaysanaya ururada islaamiga ee ka jira waqooyiga ameerika iyo yurub ee diinta islaamka faafiya gabar ka mid a ducaadda sida aadka ah social media dadka ugu jira ee diinta islaamka aad u faafiya oo dumarkan intooda badan u caqli celinaysay talooyin siinaysay ayaa waxay aad iyaduna u isticmaalaysay lafdiga ah caqiidada qofka muslimka ah sugnaantiisa inta ay la eg tahay waxa khaze ka socdana aad ayay usoo tabinaysay dadkan ay badankood soo islaameen ayaa mar la wareystay waxay sheegtay in caqiidada lala yaaban yahay ee dadka muslimiintu ay leeyihin ee reer galbeedku ay la yaaban yihiin inay tahay waxa keliya ee ruuxda qofka muslimka uu ku noolyahay ay tahay waxayna sheegtay in caqiidadaas ay tahay waxa uu allah qofka uu ku manaystay cid ka bedeli kartaana aysan jirin
waxaan u baahannahay inaan ogaanno in tani ay noo tahay imtixaan si la mid ah dadka reer khaza waxaana allahna barayaa waxa aan samayn lahayn haddii aan xaaladdan oo kale la kulmi lahayn maxay caqiidadaadu kugu xambaari lahayd xaaladdan oo kale maxayse tahay saamaynta ay kugu yeelan lahayd markii aan arkay caqiidada dadkan iyo iimaankooda waxaan soo xasuustay orah aan mar welibaba ilaabayn oo uu leeyahay sheikhul islaam ibnu teymiya waa orah aan aad uga helay wuxuu leeyahay sheekhu muxuu cadowgaygu ii dhimi karaa ama iga beddeli karaa marba haddii aan iimaankayga ku haysto qalbigayga haddii uu xabsi idhigo waxay ii tahay khalwo oo allah ayaan u dhowaanayaa haddii uu imusaafiryana waxay ii tahay dalxiis iyo inaan dhulka allaah ku socdaalo oo aan ku tadabburo makhluuqaadkiisa koonka saaran haddii uu idilana waxay ii tahay shahaado sidaas darteed muxuu cadowgaygu ii dhimi karaa marka kani waa iimaanka uu allah nagu manaystay So what can my enemy really do to me?
And that is the power of this iman that Allah's given us. Ugu dambeyntii marka suhayb haddii aan soo khulaasayno tani waa qeyb ka mid ah miraha ka yimid sugnaantii dadka reer khaza ay sameeyeen toddobaadkan iminka gebagabada ahna barnaamijkeena faafreebka wararka waanu kusoo gudbinaynay sugnaanta dadkaas muslimiinta ah dhegeystayaashiina marka wilaayaadka islaamiga ku nool raggeenna dumarkeenna caruurteenna maxaa cibro ah oo ugu sugan halkan maxay ka baran karaan waa dad dagaal ku jira iyaga qudhooda sugnaanta qofka muslimka ah iyo qiimaha ay leedahayna waa ay arkeen tusaalayaal cadcadna waa ay arkeen dagaalna waa ay ku jiraan maxaa cashara oo ay iyagu ka baran karaan marka waxaan isleeyahay waa su-aal mudan inaan caawa dhegeystayaasha uga tagno aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen faysal xasan cali iminkana aan dib idinkugu celiyo walaalka bashiir muxidiin abwaayman iyo qeybaha kale ee barnaamijka faafareebka wararka aad buu umahadsan yahay walaalkeen suheyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qeybaha dambena waan isla soo gaanay dhegaystayaal markana wilaayada islaamiga ah ee mudug kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee mudug iyo jufada reer cabdiraxmaan oo ka tirsan beesha waceysle ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug kulankan ayaa looga hadlayey sidii beesha reer cabdiraxmaan kaalintooda ay kaga qaadan lahaayeen halganka ka socda wilaayada ee looga hortegayo maleeshiyaadka kooxda riddada ugu horeen waxaa kulanka ka hadlay sheekh xasan abuu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug bismillahi alxamdulilahi rabbialcaalamiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa muxamedin waaalihi wasalam ajmaciin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu jazaakum allahu khayran awalan allah tabaaraka wa tacaala ayaanu mahadcelinaynaa uma waanu mahadcelinaynaa reer cabdiraxmaan ee sida sharafta iyo cisiga iyo karaamada ay ku jirtay ee aad noo soo dhoweyseen iyo gogasha aad noo dhigteen jazaakum allaahu khayran waana kaga mahad celinaynaa halkan maantay kulankii ay isugu yimaadeen wixii ka soo baxay khayr baa ka dhashay waxaa ka soo baxay in ilaahay kitaabkiisa laysu kaashado in ma garanaysaa cadowga cabdiraxmaan uu yahay cadowga islaamka uu yahay aad baan isuga afgarannay jazaakum allaahu khayran iqwa annaga iyo gaalo waxba nagama dhexeeyaan allah tabaaraka wa tacaala baa noo sheegay war muslimiiney waxa ku darsannina waxna ha la wadaaginina welina ha ka dhigannina ha gacanyay garab siinina gaala ayadaa isu garaba ayadaa isgarab siisa ayadaa isu gacmo ah ma arkaysaa ciddii ayaga wax ku darsata ee wax la wadaagta ee soo dhowaysa ayagay ka mid tahay allah baa noo sheegay aayaadka ilaahay aan akhrinno aan diinka ilaahay baranno aan hoos u fiirinno aanna ku dhaqanno mu'miniintu ayagaa walaalo ah allah tabaaraka wa tacaala aayad kale waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhowna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa wayudiicuuna allaha wa rasuulah ulaa'ika sayarxamahum allahu ina allaha casiisun xakiim waa la kala tegey muslimiintu ayagaa isugacala ayagaa isugaraba maxay isugu gacal iyo garab yihiin waxay isugu gacal iyo garab yihiin macruufkoy isfaraan munkarkoy iska reebaan salaadoy oogaan sikadoy bixiyaan allaahoy addeecaan iyo rasuulkiisa markaysa intaa haddaeyan dhicin waxay noqonaysaa islaamnimadeennu haddee sheegashay iska noqonaysaa haddaad islaam sheegato iyo haddaad wax kale sheegataba waxaa tahay waxaad dhaqan ka dhigataa taha adugu haddii marka aan dhahno waxaan nahay dad muslimiin ahaan nahay waxa weeyaan waa ku dhalannay dhaqankeedana aan ka tagno dee maxaan nahay gaalada waxba nagalama dhexeeya waxna nooguma darra allah baana noo sheegay ma arkaysaa raallina nagama noqonayaan yuhuud iyo nasaaro raallina nagama noqonayaan waa uun labo inay sidaas noo dhibaan oo dhibku weligii taagnaado iyo inaan ayaga raacno iyo in ayaguna soo raacaan meel dhexe oo wax lagu celiyo oo laysugu yimaadaah ma jirto walan tardaa canka alyahuuda walanasaara xataa tatabica millatahum ma arkaysaa xataa tatabica millatahum ma arkaysaa xagga kalena maxaa yaalla waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun islaamku waxay amran yihiin ilaa fidno la waayo ilaahay kitaabkiisa loo hoggaansamo ummaddu ma arkaysaa ay sidaas noqoto ama gaaladu ay noqdaan laba un inay islaamaan iyo inay jinse bixiyaan xataa yuctul jisyada aayaddii kalena waad garanaysaan dhammaadkeeda xataa yucdul jisyada ma arkaysaa inay jise bixiyaan ayagoo dullaysan weliba inay jise bixiyaan iyo in ma garanaysaa ay islaamaan iyo in la wero la warjaafo islaamka intaana u taal gaaladana waxaa u taal waxa ayagu moogtahay ay lablabteen oy diinka ka dhigteen oo beenta ah oo hawada ah inay islaamka ku qanciyaan hadday ku qanci waayaanna ay dilaan ayaguna intaana u taallo yaa de annaga moogtahay allah baana gacan siinaya war isku kalsoonaw adugu sow ruux muslima ma ahayd adigu isku kalsoonaw waman yataqillaaha yajcal lahu makhraja war allah asagaa nagu filan asagaa na gaarsiinayo meeshii uu nala rabay annaguna aan rabno gaalo waxba nooguma taal beenteeda iyo ba'sigeeda iyo ma arkaysaa waxaayaan loo jixinjixin war nimayow nimcadan ilaahin siiye ka warrama beeraheenna haddaan falanno ee nidhaahno ilaah wax nooga soo saar oo xoolaheenna meeshaan hadda aan joogna ka warrama saaka xoolihii lagu duwo laba ri hadday ka hermaan tahay ilmaha dhan ayadaa caana ku daaqdo gaalamana siisa waxaas ma nala rabtaas inaan helno ma rabto jasaakum allahu khayran reer cabdiraxmaanow waxaan rabnaa maantay waa ballannay waxaan ku ballannay ilaahay kitaabkiisa inaan kor u qaadno inaan isu kaashanno war ballantii aan maanta galnay ma dhabbay naga tahay mase fadhigaan way kala tegaynaa hadday dhab naga tahay dhammaantanyada waa inaan ku dhaqaaqno ilaahay kitaabkiisa waxa waaye xil baa naga saaran cid walba mas-uulada ka saaran oo muslima waana inay difaacdo kow kitaabka alla wuxuu kaa rabaa inaad barato naftaada aad ku dabaqdo kadibna cadowou yeelanaahe asaga aad difaacdo dad badanoo intii aadan dhihin kitaabka ilaahayan anugu micigiisa intaadan dhihin dad badanoo isku fiicneedan isnacaysiin dimuqraadiyo ruuxa muslimkaasiisaba waa dabran yahay dabar ma la yaqaan wuxuu ku dabran yahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calei salatu salaam intaanuu ku dabran yahay dariiqaasaa laga rabaa inuu raaco gaalada nimayo waxba nooma agyaalin allah baa noo sheegay tabaaraka wa tacala war ma ilaahayga annagana abuuray yaan annagu uga oqoon roonnahay waxa annaga danaheenna uga oqoon roonnahay yaa ugama oqoon roonin maslaxadeenna ilaahay isagaa yaqaana waana noo sheegay dariiqay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin hay hadal oo wadaadkaan leeyahay miya mise waa aayad qur-aan ahoo kalaamullaahi ah yaa war niman yahow gaalo sideeda waxa ay nala rabto waa waxa iyadu tahay inaan wax ka sii hooseyo ka liidan inaan noqonno mid gaal aha waxaa laga sheegay niyow adigu muslimna maahid gaal fiicanna maahid adiga warkaas fiir horta nin islaam sheeganaya islaamnimadiisa ka naqda dacfigiisa iyo doqonnimadiisa xataa inuusan inuu gaalka ka sii liito ku cadayna soo ma yaa wajazaakum allahu khayran dhammaanteen waxaana saaran mas-uuladaana saaran ilaahay kitaabkiisaay naga saaran tahay ehelkeennay naga saaran tahay qaraabadeennay naga saaran tahay deegaankeennay naga saaran tahay waxaan u ballannay ilaahay kitaabkiisana kor u qaadno asaga aan isku dhowrno ku dhaqanno isaga ma arkaysaa ma hoogaayo nin ilaahay kitaabkiisa gacanta midiga ku qabsaday oo allihii abuuray tala saartay ma hoogaayo insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb korarka qodobo xiisal aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu